وsلم على نبيinا محaمeد وعلى آله وصحبه وsلم المhmuس fasl في الmhmuس mahmuuskii buu fasl u yahay waa qaybtii ugu dambeyda ee kayru saalimka kayru saalim saddex qaybood buu ahaa muضaacaf iyo muctal iyo mahmuus mudaacafkii waa soo qaadanay muctalkiina waa soo qaadanay mahmuuska ugu dambeeya mahmuuska waxaan hore usoo sheegnay inuu yahay usuushiisa mid ka mid ah haddii hamze ay gashaa mahmuus la dhahaa haddii hamsadu faada ay gashana waxaa la yihahdaa mahmuusulfaa haddii caynta ay gashana waxaa la yihahdaa mahmuusulcayn haddii laamta ay gashana waxaa la yihahdaa mahmuus allaam xukmu lmahmuusi mahmuuska xukunkiisa wuxuu yahay fii tasaariifi ficlihi ficilkiisa isrogrogiddiisa xukmu saxiixi buu la mid yahay mahmuusku saxiixuu la mid yahay lianna alhamsata xarfun saxiix marka muctalka la mid ma aha sababta laakiin loo soo geliyey kayru saalimka gadaal buu kaaga sheegi doonaa mahmuusku marka wuxuu la mid yahay saxiixuu la mid yahay mahmuuska uu kuu sheegayay waa mahmuuska laakiin tadciifkana uusan ku jirin ciluhuna uusan ku jirin mahmuuskaasuu ka hadlaa saxiixuu la mid yahay wa ilaa haddii uu ku jiro xarfu cila mahmuusna uu yahay midlu saxiix la dhihi maayo ee muctalkiisu he uu dhinac ka raacaa haddii uu yahay mahmuus tadciifna uu ku jirana haddii mudaacafkiisiu raacaa soo lama fahmin tusaale ahaan ama waxaan len hadda saxiixu la mid noqonaa mase mudaacafku la mid noqonaa mudaacafku la mid noqonaa idan waa mahmuus aan saxiixa la mid ahayn limaada liannahu tadciifa ku jira jaaa soo mahmuus maaha hadda ma waxaan leenaha saxiixu la mid yahay maya muctalkii weliba muctalulcaynkii baabkiisuu gela liannahu waa muctalulcayn bilyaa haddaba mahmuuska uu kuu sheega waa mahmuuska ciladuna aysan ku jirin tadciifkana uusan ku jirin oo saalimka ka ah lianna alhamsata maxaa yeelay hamsada xarfun saxiixun waa xaraf saxiix ah inay xaraf saxiixa tahayna waxaa u daliila adde xarakaadka way aqbashaa kordhig hoosdhig god intaba way aqbashaa laakinaha si ahaatee ayada qad tukhafafu in la fududeeyaa dhici kartaa saas daraaddeed baa marka waxaa loogu daray maxay kayru saalimka takfiifka gela oo lamida takfiifkii cilaha idaa waqacat hadday dhacdo hayra awalin awal keyrkiis haddii ay dhacdo idaa waqacat haddii ay dhacdo hayra awalin awalka marka haddii ay dhacdo adde takfiif uma baana sida amina oo kale iyo wixii la mida takfiif uma baana hayra awalin wuxuu ula jeedaa haddii aan hadalka lagu bilaaban uu ka wadaa hadday doonto awalulkelima ha noqoto awalulkelima haddii ay noqoto oo hadalka aan lagu bilaabanin takfiifka waa soo hoosgela ilan kayru awal bay noqotay markaas tusaale ahaan hadda wamur hamsadan kelimadan awalkeeda soo ma aha ilaan waawdan kelimada ka mid maaha kelimada awalkeeda ayaa ah hamsadan hamsadan takfiif hadda waa geli karaa takfiifulhamsa wax la yihahda waa la geli karaao wamur waa la dhihi karaa limaada liannaha kayru awalin oo kayru awal see ku noqotay kelimadayba ka bilaabataahe hadalka ma ayadaa lagu bilowday maya hadalka mar haddaan lagu bilaaban idan takfiifka waa geli kara laakiin hadalka haddii ayada ay ka bilaabato takfiif markaa ma geli karo marka kayr awal macnihiis waa inaad fahamto waa inay kelimada awalkeeda noqoto laga hadli maayo kelimada awalkeeda haddii ay noqoto oo uu wax ka horeeyo takfiifku markaa waa geli karaa si kale haddii loo dhigo idaa waqacat kayra awalin waxaa laga wadaa idaa kaanat kayra mubtada'in biha saas ka wadaa haddii aan lagu bilaaban hadalka marka inay kelimada awalkeeda tahay iyo ha fiirinin hadalka ma ka bilaabataa mase maya haddii hadalka ay ka bilaabato takfiif ma geli karo laakiin haddaysan hadalka ka bilaaban takfiif marka waa geli karaa tusaale ahaan ayadoo takfiif uu galay ra-sun hamsadaasoo dhexda ma aysan gelin takfiif baa geli karoo ra-sun baa hadda la dhihi karaa idaa kaanat idaa waqacad hadday noqoto hayra awalin hadday noqoto liannaha xarfun shadiidun sababta loo takfiifina marka waa tana liannaha xarfun shadiidun maxaa yeele waa xaraf adag waa xaraf culus min aqsa alxalqi makrajkiisii marka waa kanaa waa xaraf xalqiga meesha ugu dambeyda ayay hamsadu ka timaadaa saa daraaddeed takfiifkuna wuxuu u gelaa culayska ay hamsadu ay qabto darteed baa takfiifku marka u galaa waxay yidhaahdeen qofku laba hamso haddii uu isku qabto kaannahu yatahawac sidii qof matag ah oo kale uu la mid yahay waxaana keenaa culayska hamsadu ay qabto saas daraaddeed marka waa la takfiifiyaho baab dhan oo waxaa jira tasriifka ku jira oo la yidhaahdo takfiifu lhamza waxaana keenaa de makrajka ay ka timaahdo fataquulu waxaa leedahay amala ayaa leedahay waa facala oo mahmuusulfa ah yamulu yafculu buu ku yimid sababta yafculu ugu yimid maxay tahay waxaa galay maxay shuhratu damaa gashay amala yaamuluka nasara yansuru waa shuhro sooma jeedin nasara yansuru walamru amarkana waxaa leedahay uumul waa kanaa markaa hamsadii kayru mubtada'in bihaa sooma ahan dhexda sooma aysan gelin midda labaadan sheegaa kayru mubtada'in bihaa waay hadda hadalka laguma bilaaban dhexday ku jirta sooma aha waa in marka waaw loo rogo takfiifulhamza la yidhaahdaa laba hamso ayaa kulmay umul buu markiisii hore uu ahaa midii dambe oo saakinada ahayd baa waxaa loo rogay midii hore xarakada ay wadatay oo waawda ahayd umul waana waajib hadde biqalbi hamzati hamzada in loo rogo waawan waaw in loo rogo lianna alhamsatayni maxaa yeelay labada hamso ida ltaqataa laba hamso hadday kulmaan waxaa ku baxay haddii hamso iyo xaraf saxiixa ay kulmaan markaas waajib ma aha sida ra'sun iyo wixii la mid ah ra'sun hal hamso oo saakino ah oo ra-i ka horeyda soo maaha iltiqaau hamsateyn maa jira maya markaas waajib maa haddaad doonto ra'sun dheh oo taxqiiqi haddaad doontana waa takfiifi kartaa oo ra'sun waa dhihi kartaa ba'sun baasun labada waa dhihi kartaa fa'sun faasun waa dhihi kartaa lianna alhamsateyn ida iltaqataa labada hamse hadday kulmaan fii kelimatin waaxidatin hal kelimo dhexdeedna ay ku kulmaan maxaa baxaya laba hamso oo kulmay laakiin laba kelimadood ay ku kala jiraan labadooda markaas hee markaas waajib ma aha takfiifku waajib noqon maayo lianna alhamsatayni maxaa yeelay labada hamso ida iltaqataa haddii ay kulmaan fii kalimatin waaxida maxaa ka mid ah anta soo hamse kama bilaabato hamzatulistifhaam geli maxaa leedahay aanta hamzatulistifhaam soo kelima birasiha ma aha antana soo kelimad kale ma aha laba hamsaa kulmay laakiin labada hamso midna waa kelima midna kelimad kale ay ku jirtaa waajib maaha markaan oo kale waa jaa-is haddaad doonto anta facalta haada baa leeda haddaad doontana anta facalta haada waa takfiifi kartaa waajib maaha laakiin haaniyatuhumaa saakina midda labaadna saakina ay tahay maxaa ku baxay haddii midda dambe ay tahay mutaxarika midda dambe mutaxarika haddii ay noqoto baab dhan oo sarfiga ku jiray leedahay waa in midda hore loo fiiriyo midda hore maftuuxa miyaa maksuura miyaa madmuuma miyaa waa in baabkaas la fiiriya marka haaniyatuhumaa saakina wajaba waxaa waajibaya qalbuhaa midda labaad in loo rogo bixarakati maa qablahaa midda ka horeyda xarakadeeda haddii laba hamso ay kulmaan midda labaadna saakina ay tahay fii kelima waaxidan ay ku jiraan midda labaad waa in loo rogo midda hore xarakada ay wadato xaraf u mujaanis ah tan hore haddii maftuuxa ay tahay tan dambe waa in alif loo rogo midda hore haddii ay tahay maksuura tan labaad waa in ya loo rogo tan hore haddii ay madmuuma tahay tan labaad waa in loo rogo waaw midda la rogaa waa midee athaaniya tan labaad xarafka loo rogaana waa xaraf u mujaanisa tan hore xarakadeeda ka aamana sida aamana oo asalkeedu ahaa amana waa afcala oo laga bineeyey min alamni amana laba hamso sooma kulmin mid dambena soo saakina ma aha tan hore bacdama maftuuxa ay tahay tii dambe waxaa loo rogay alif markaas waxay noqotay aamana wa uumina waa iyadii oo laga dhigay mabni lilmajhuul umina buu markii hore u ahaa laba hamso sooma kulmin midda dambe saakina ay tahay tii labaad waaw baa loo rogay lindimaami aluulaa maxaa yeele midda horaa godan وإيمان وآمن مsدر keedii أسلkeedii إيmaan buu ahaa لaba همزa kulmay mida dambe waa saakinatan horena waa maksuura tii dambe ya baa loo rogay sababto aa tan hore ayaa he hoos dhigan فإن كاaنت الأولىa hadii tan hore ay tahay همزة وصل hadday noqoto tacuudu الثaaniyaةu tan labaad hamzatan hamze ayay isu roge cinda alwasli haddii wasliga la gaaro idan fataxa maa qablaha buu yidhaahday haddana wuxuu ka hadlaa laba hamzo oo kulantay oo midii dambe ama waaw aan ka dhignay ama ya aan ka dhignay ama alif aan ka dhignay hadda soo sooma marin haddaba labadaas hamzo midda hore hamzatu qacina waa noqon kartaa hamzatu waslina waa noqon kartaa haddii ay tan hore hamzatu wasli ay noqoto tii labaadoo waawda ama ya-da loo rogay alifade ma noqon karto alife ma noqon karto ilaan alif waxay ku noqon kartaa oo keliya hamzatu wasli inay tahay maxay maftuuxa war may la socotiin laba hamzo sooma kulmin labada hamzo haddii tan hore hamsatu wasli ay tahay oo maftuuxa lacalla ay noqoto tan dambe see la yeelaa soo alif in loo rogo ma aha tii dambaa saakino ah waa in alif loo rogo haddii tan hore madmuumo ay noqoto tan labaadna waa waa in loo rogo haddii tan hore maksuura ay tahay tan labaad waa in ya loo rogo hadda marka ma noqon karto alif tan hore inay hamsatu wasli ay noqoto maftuuxa ah tan labaadna alif loo rogo ma dhici karto sababtoo hamsatu wasliga inay maftuuxo noqoto fii masaa'il macduuda jiddan waaye haddii markaa aragta laba hamso oo midda labaad alif loo rogay tan hore waa inay noqoto hamsatu qadc waa inay noqoto so ilama socotiin intaas halkaasaa waa bacno laba hamso ayaa marka kulmay labadii hamso marka ay kulmeen tii dambena saakin ay ahayd tii dambe waxaan u rognay xaraf u mujaanisa midda hore xarakadeeda midii horena hamsatu wasli bay ahayd hamsatu wasli bay ahayd hamsatu waslina waxaa lagu yaqaanaa inay dhacdo haddii kelimad kale hee ay ka hormarto kelimad kalea marka ka hormartay kelimad kale markii ay ka hormartay hamsatu wasligii waa dhacday hamsatu wasli markii ay dhacday midii labaad oo waawda ahayd ama ya-da ahayd see la yeelaa asalkeeda waa inay u laabato warkaasoo lama fahmin meeshii markii hore ay ka soo gadoontay waa inay u laabato xagee ka soo gadoontay waawdan iyo adan xagee ka timid hamse soo kama imaani waa inay hamsadeedii u laabato idan fataxa maa qabla haddii fatxa ay ka horeydo saasuu ku shardiyey laakiin fatxadu shardi maaha idan fataxa maa qablaha aw inkasar ow dumma maa qablaha waa isku mid waxa ka horeeya ha kor dhigmo ama ha hoos dhigmo ama ha godmo meeshaa marka lix suuradooda kuusoo hoosgelaa lixda suuradooda kuusoo hoosgelaa mataqaanaa laba hamso ayaa kulantay midii dambe waawbaa u rogtay ayadoo tii hore hamsatu wasli ay tahay hamsatu wasligii markii ay dhacday xarakada ka horeyda kordhigna waa noqon kartaa hoos dhigna waa noqon kartaa godna waa noqon kartaa meeqa suuradood saddex suuradood laba hamsa intay kulmeen baa midii dambeya loo rogay tii hore ay kasrisantay awgeed tii horeo kasrisneed baa hamsatu wasli noqotay markaasa xaraf kale intuu ka hormaray bay dhacday tii hore tii dambe iyadoo ya ah baa waxaa ka hormaray god ama kordhig ama hoos dhig baa ka hormaray ayadana waa meeqo suuro saddex suuradood meeqa haysataa lix suuradood waaw oo ay ka horeydo fatxo iyo god iyo hoos dhig iyo ya oo ayadana saddexda ay ka horeeyaan aan miisaalinla marka waawdii ayadoo labadii hamso markii hore ay ku jiraan waxay ahayd u mur tusaale ahaan u mur laba hamso sooma kulmin midda hore hamsatu wasli inay tahay sooma ogid waa hamso wasligii loo soo jiida jiray ficilka amar maxaa waajiba marka midda labaad in loo rogo waaw ilantan horaa godane uu mur dheh ayadoo sidaas ay kuu tahay baa waawulcadfi uu soo galay waawulcadfi marka uu soo galo yaa baxaya yaa daqada ka baxaya hamsatu wasliga oo ah tii hore tii labaad haddii hamsatu wasligii ayada sababteeda loogu rogay waawda ay meesha ka baxdo waa in asalkeedii u laabato markaas waxaa leedahay maxay wa mur hamsadan waa tii labaad la socoyaa hadda xarakada ka horeydana waa tee fatxa ka horeyda ayadoo uu ka horeeyo god uu ka horeeyo waxaan ku miaalinaynaa umur oo tusaale ahaan ay ka horeydo lahu ay ka horeydo qul lahu umur tusaale ahaan asalkeedii hore umur bay ahayd lahu baa ka hormartay lahu markay ka hormartay hamsadu asliga waa dhacday markay dhacday waawdi waa ina asalkeedi hamsa u laabato markaas waxaa leedahay qul lahu mur waa inaad tiraahdo qul lahu mur ayadoo kasra ay ka horeydana miaalkeedu wuxuu yahay yuqaalu fiihi mur kasraa ka horeyda markaan yuqaalu fiihi mur uu mur bay ahayd kasraa ka hormartay hamsusliga waa dhac markaas waxay noqotay asalkeedii bay u laabatay yuqaalu fiihi mur intaasoo lama fahmin ya-dii marka u imaado ya-da waxaan ku miaalinaynaa wati aan ku miaalino asalkeedii iti bay ahayd tii labaad ya baa loo ragay iti sooma noqonin hamswasligii waa dhacday markii waawalcadaf aan soo gelin markaase waxay noqotay wati ayadoo damay ka horeydo qul lahu ti ayadoo kasray ka horeydo yuqaalu fiihi ti hamswaslig marka asalkeedii e inay u laabato qur-aanka waxaa ku jirtaa waxaa ku jirtaa falyuaddi اladi tumina amaanatahu falyuaddi اladi tumina amaanatahu u tumina sooma ahayn waxaa ka hormartay markaa falyuaddi اladi kasraa ka horeyda falyuaddi اladi tumina amaanatahu loo dhigaa soo maaha hamsada marka waa in asalkeeda u laabato asalkeeda markay u laabato laftigeeda takfiifulhamsa waa ku banaan yahay laakiin haddii wujuubkii meesha waa ka baxay takfiifulhamsi waa ku bannaan yahay oo waa la fududayn karaaho bacdama ay tahay hamse saakina oo dam ay ka horeydo sida ra-sun loo takfiifo loo takfiifin karaa iyada laftigeeda laakiin asalkeeda marka hore waa inay u laabato waxaa kaloo qur-aanka ku jirtaa yadcuunahu ila lhudatina ila lhudatina baa qur-aanka ku jirtaa itinaa soo markeedii hore ma ahayn fatxa soo kama hormarin markaas waxay noqotay ilalhudatinaa saasay noqotay waxaa kale oo qur'aanka ku jira wa minhu man yaquul wa minhu man yaquulu dhalli idhanli soo maahay markeydii hore intii ayada aysan gelin idhalli saasay ahayd kadibna waa soo gashay damaa ka hormarta yaquulu dhalli saasay noqotay waa la fahmay dabcan fain kaanat iluulaa midda hore hamsata waslin hadday tahay tacuudu haaniyatu midda labaad hamsatan hamsay u laabanaya cinda alwasli markii wasli uu dhaco wasli markuu dhaco muxuu la jeedaa labadii hamso baa kelimad kale ka hormartay markaas hamso wasligii baa dhexda dhacday yani cinda alwasli idan fataxa haddii uu kordhigumo maa qablaha idan fataxa maa qablaha ma shardiya ma idan fataxa maa qablaha aw inkasar aw duma waa isku mid waxudifat ilhamsatu hamsadii waa la jaray fii khud baa la jaray wakul baa la jaray wamur baa la jaray calaa kayri qiyaasin qiyaas maaha laakiin qiyaasku marka muxuu aha in la yihaahdo uu khud uu mur uu kul insaa la dhahay ahayd meeshii hamsatu wasli lasoo jiida lahaa baa faaulkelimihii la jaray markaas waxay noqotay khud iyo kul iyo mur calaa wasni cul calaa kayri qiyaas likahrati اlisticmaali darteed baana loo jaray isticmaalkeedaa badan وxudifat اhamزة waa la jaray fii khud wakul wmur calىa kayri qiyaasi likarat اsticmaal isticmaalka oo badan darteed waqad yajiu mur inuu ku yimaadaa la arkaa calى اasli asalkuu ku yimaad cinda اwasli asalkiis inuu ku yimaadaa la arkaa haddii wax kale ay ka horeeyaan ficilkiia mar ka qowlihi tacaalى wأmur أhlaka bالsalaaةi laakiin haddii wasli uusan jirin hee waa in la isticmaalo maxay mur waa in la isticmaalo lakiin wasli hadduu jir waxaa kuu furan inaad tidhaahdo waxaa kuu furan inaad tidhaahdo meeshii aad dhihi lahayd wamur ahlaka meeshii aad ka dhihi lahayd waxaa kuu furan wamur ahlaka inaad tidhaahdo washada bilxadfi mur wakhud wakul wafashaa wamur wamustandarun tatmiimu khud wakula ibnu maalik sooma dhihi jirin washada bilxadfi waxaa ku shaadoobay mur wakud wakul wafashaa waxaa faafay wamur waa faafay wamustandarun waxaa naadira tatmiimu khud wakulaa khud iyo kulaa in la dhammaystiro oo sida wamur oo kale ay noqdaan waa naadir jiddan bal waxaa la yidhaahdaa ayaga xadafkooda waa waajib laakiin mur xadafkeedu haddii wasli uu jiro waajib ma aha wasli hadduusan jirin laakiin waa in la isticmaalo murtaas waa in la isticmaalo wallahu aclam halkaas ka joognaa